العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي رمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في من يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى هذا kani bab في bayaani man bal cid iyo arinkood iyo xaalkooda caddaynteed buu baabkiisa yahay yusna la amaanayo ama lagu sifaynayo calayhi korkiisa khayra bkhayrin khayr lagu sifayn aw shara ama se shar lagu sheegayo oo min almawtaa dadkaa dhintay kamida arinkooda iyo waxa bal arrinkaas iyo waxyaalaha laga faa'iidaysan kara taa ama ay taasi keeni karto ayuu baabkeedii yahay kolley xadiisku waa inoo soo socdaa in sha allahu tacaala xaggana lafdiga yusna calayhi khayran waa sida aniga ii taalla kolley tarjamadan ii taalla oo tarjamadii imaam nawowi ah ficilkana kolley iyada dee asnaa calayhi khayra iyo asnaa calayhi bikhayrin labadaba luqada way soo naqliyeen macnaha waxa weeye iyadoo ba xarfu jar ah waxaan ka dambeeya khayr ama shara la geliyo iyo iyadoo la gooyo nisculkhaafid laguba nasbiyo markaa tii unbaaba jirto haddii barhkii yusnaa calayhi khayrun aw sharun ay u dhacdayna dee kolley waa lafdi iskaba imanaya waxa weeyaan un bal waa xaggan amaana de waaba tan kuba laqbayno ama ku macnayno laakiin macnaha luqa ahaan uu leeyahay xadiiska ayuu inoogu imanaya la garaacaya وxadaثna yaحya بن أyuba وabubakr بن abi shaybata وزhayr بن xarb وعaliي بن xujr الsacdiy كلهم عن بن عlyة واللفظ ليحyى qال xdثna بن عlyة aفaرtan شheekh ee مسلم dhammaantood xadيiثka waxay ka wada wariyeen iسmاعيل بن إبراhيم imaamkaas marka lakiin lafdiga inoo soo socda yaحyى بن أyub baa leh saas buu isagii waa ka sheegay in lafdigu yaحyى leeyahay halkuu qaaluu ka odhan lahna qaala keligii bu hi waayo lafdigan buu isagu leeyahay kuwa kale waxaa dhici karta cibaaradan xadaثana inaanay lahayn ama alfaada qaarkood aanay lahayn wuxuu yihi markaa yaحya بن أyub xadaثana بن culayata qaala aخbarana cabdالcaزيiز بن shaybi عan anas بn maliki qaala anahu qaal anas بn malik ba wuxuu yihi mura waxa lala maray bijanaaزaةi janaazo ayaa lala maray oo waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo meel joogo oo lala joogo ayaa waxaa lasoo mariyey oo lala soo mariyay janaaso ama meyt la sido fa uhniya calayha khayran kolley waa lafdigii imakaan soo markii dhoweyd soo sheegaynay oo imaka dee nasculkhaafid ama xarafkii jarkii oo la xadfay bay ku nasbisnaan nusqooyinka qaarkood fausniya calayhi khayrun baaba dhacdo dee asalkii bay noqon mayd baa adigu lasoo mariyey fausniya calayha waxa lagu ammaanay ama lagu sheego lagu sifeeyey khayran wanaag oo dadkii fadhiyey dad kaba mid ah ayaa waxay sheegeen dee ruux hagaagsan toosan oo wanaagsan oo ilaah iyo rasuulkiisa jecelsa lafti kuba yimo khayrka u degdega inuu ahaa khayr baa lagu ammaanay faqaala nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wajabat wajabat wajabat saddex goor buu israaciyuu ku ceceliyo waa taakiid ahaan arrinkan uu adkaynayo way waajibtay way waajibtay way waajibtay bal waxa waajibay iyo umuuru waa inoo dambeeya xadiidkay ku imano rasuulka ilaahay baa la weydiin doonaa wamura waxaa kaloo lala maray haddana bijanaazatin rasuulka ilaahay baa waxaa dee lala marayba janaazo fausniya calayha sharan fausniya calayha waxa lagu sheegay oo lagu sifeeyo lagu tilmaamay korkeedii sharan shar ay bisharin shar ayaa laguba sheegay faqaala nabiy llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wajabat wajabat wajabat bal saddex goor buu tana israaciyay sida tii horeo kale way waajibtay way waajibtay way waajibtay taas baa rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh qaala cumaru cumar baa wuxuu yihi fidan laka abi wa ummi fidan laka waxaa rasuulka ilaahow f adigu wax lagugu furto oo wixii dhiba iyo makruuhi ku heli laha lagaaga furtaba ah abi wa ummi aabbaha iyo hooyaday oo wixii dhib ee adiga ku heli laha ama makruuhi iyaga ha hele iyagu ha kuu noqdeen wax lagugu furto ee mura bijanaazatin fawasniya calayha khayra faqulta waxaa tidhi wajabat wajabat wajabat wmura bijanaazatin fausniya calayha shara faqulta wajabat wajabat wajabat waxaan waajibay muxuu yahay taas buu leeyahay saasaa tidhi bal kan hore iyo kan dambaba waxaan u waajibay muxuu yahay laba arrimoodna waa laba mayduun midna khayr baa lagu sheegay midna dadkii kale ee yaqaanay ayaa waxay sheegeen dee arrinkay kaa hore ku sifeeyeen didkii iyo cagsigii se riwaayo kuba timi ayay ku sifeeyeen riwaayana waxaa kuba yimi inuu yimi bisal mar o kana waa dee shaksika ugu xun buu ahaayo ee ruux dabeeca xun oo qadhiid adigu dhib badan baabu ahaa say ka cabireen faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam man asnaytum ruuxa ku sifaysaan ee ku sheegtaan calayhi korkiisa khayran wanaag wajabat lahu ljannatu janna u waajibaysa wixii waajibay kaa hore muxuu ahaa waa janno ayaa u waajibaysa waajibnimada halkana ilaahay subxaanahu watacaala ee jannadan iyo sawaabka iyo wuxuu ina siinayaa waa fadligii iyo naxariistii wax isaga waajib ku ima jiro ciqaabtuna waa caddigii ee macnaha waxa weeye shayga waajibayna waa wax sugnaaday macnaa way u sugnaatay weeyaan waayo laa yajibu cala llahi shay in arrinkana waa naxariistii un waxa uu dadka kuba siinayaa janno iyo fadli iyo sawaab haddaba ruuxii aa khayr ku sheegtaan wajabat lahu ljana janna u waajibaysa waman asnaytum calayhi ruuxii aa sifaysaan ee ku tilmaantaan korkii sharan shar ee taa ku sheegtaana wajabat lahu naaru naar baa u waajibaysa iyadu rasuulka ilaahay isagoo bal dee sheegaya inay dadka mu'miniintii dee taskiyo weeye iyo arrinkoodii dad shahaadadooda la aqbalo tadna markhaatigoodii ay tahay antum shuhadaau llahi fi lardi antum shuhadaau llahi fi lardi antum shuhadaa llahi fi lardi tanna u ku celceliyun idinku markhaatiyadii ilaahay baa tina dhulka ku sugnaa shuhadaa llahi fi samaa waa malaa'igta ee idinku shuhadadii ilaahay ee dhulka ku sugnaa baa tiin antum shuhadaa llahi fi lard shuhadadii ilaahay dhulka kuba sugnaa baa tiin taas buu ihi xadiiskii waa laqbaynay kolley bal meelo dee dhowrana walaa joogsi ayay mudan yihiin haddaan uhoreysiiye waa lafdiga asanaa oo waayo waxaan uhoreysiinayaa walow xadiidka waxay ka horeeyeen tarjamadu inoogu sugnaa fi man yuthnaa calayhi khayra ama bikhayr haddii laba idhaah aw shara min almowta lafdiga asanaa ee in badan inagu markaan soomaali ahaan ku laqbaynayno amase qolooyinkiina weyseysanaya markaan inagu soomaali ahaan ku sifaynayno ama may ku laqbaynaynaan sheegaya waxaan ka cabirnaa ammaan ammaantuna dee markaa wax fiican oo laysku sheego ayuun bay noqonaysaa wax fiican oo laysku sifeeyo dee sharku inay ammaan maha ruuxa shar iyo xumaan lagu sheegaya ammaan maha waa sida nimaka laqbadeenu ay tahay asanaa ammaan baan kuba laqbaynaa xadiidkana imaka shar iyo khayrba waa la raaciyeyba taas haddaba imaam nawowi baa bal cibaaradiisa aan ku yar horeynaya wuxuu leeyahay ahla luga waxay yidhaaheen asanaa bitaqdiimi saay wabilmadi yustacmalu fi lkhayri walaa yustacmalu fi lshari waa halkan laqbadan soomaaligu inoogaba yimi dee culimadeenii inoo bilowday waayo waa tan ay dee luqada ay nawowi iyo amsaashe ay kaba soo naqliyaan ay leeyihiinba asanaa xagga luqada khayrka loo isticmaalaayo sharka looma isticmaalo walow xadiidka aan arkayno khayr iyo shar bayn loo isticmaalay markaasaa wuxuu nawowi leeyahay isagoo ahla luqa kasoo naqlinaya sidaasaa mashhuur ah laakiin luqa ayaa jirta shaada waatu ka cabiro xadiiskiina dee markaa ma luqadaasu ku yimi baba la odhan dee markaa de oo ah in sharkana loo isticmaalayo ee wuxuu leeyahay lakin haddii asanaa-u halkan ay ka ahayd nuunta aan horreysiino annasa oo laakiin maqsuura aan idhaah annasa iyada waxay noqonaysaa sharka un bay noqonaysaa marka laakiin maxaa iman haddii saa la yidhaaho xadiiskii saa si ka duwan baa loo isticmaalay khayr iyo sharba lafdigan asanaaba imaka ama ficilkiibaa dee uu la socdaa maxaa haddii aan leenahay waa luqa shaada xadiidkan jawaabtu noqon markaa nawowi baa hadalka sii watee wuxuu leeyahay halkan asanaa oo ah kaa khayrka un loo isticmaalo sharna waxaa loogu isticmaalay litajaanus ilkalaam waa dee khayrki iyo sharkii waa isqaabilayaane waa mujaanaso tan kale la socoto daraaddeed sida dee ama muqaabalo baabkeedun wajazaau sayiatin sayiatun miluhaa oo sayi-adaas dee inay iyadu sayi-a ficlan maaha waa dee tii hore muqaabaladeediiyo ruuxii oo bal masalan dee tii jaza ayuun bay noqonaysaa wax sayi u ruuxan ku dhacay ma jirto ama wamakaru makarala bal taas buu dhe waxaan leenahay kolley waa wax idinku soo noqnoqon doono kutubta kuba yimaada waana in bal marka la yidhaha luqashaada dee in ama axaadiisa noqoto ama waxyaalo kale eh oo ishkaal idinkaga yimaada ama inaga yimaada meeshii imanaya laakiin sheekhu ahla luqatan uu kaba soo naqliyey saaxibulqaamuusna markuu tan soo dhiganayo intuu idhaahaa asana ayaa wuxuu idhahaa madxi iyo demi baa loo isticmaala fi lmadxi awidem laakiin markaasa wuxuu raaciyaa waxaaba la yidhi waa qiilahabu taa usoo naqliyaa madxiga uun ayaa gaar ahaan loogu isticmaalaayo laakiin waxaan leenahay bal sheekhan fayumi la yidhaaho waa nisbadiisii waa kitaabkan luqadee almisbaax lmunir waa sheeka leh kollay baxdi dheer isagoo kitaabkuba kollay kutub gaara luqadood ka hadlaya haddana kitaab luqo gaar ahaan loo isticmaalo aada u faa'iido badanna waa noqdaye yar baxdi dheer buu leeyahy oo culimada qaar uu taa kaba soo naqliyey isagoo rag kale oo uu aada u ammaanayay iyo dee luqayuintii kalena kaba soo naqlinaya lafdiga asana arrinku inaanu taa ahayn ee asana loo isticmaalo khayr iyo sharbo macnihiisu uu noqonayo waana sian laqbadaydii hore aan kusoo wadwaday uu noqonayo uun macnaa wasafo un uu noqonayo waa sheegid wax la sheego ama sifayn cid wax lagu sifeeyo oo markaasaa adigu uu soo naqliya aqwaashii bal dee waan u diidaa waxyaalaha kale imaka halkan noogu yaaliyo wixii laba mid ah inay taaba luqadu ay tahay dee afsax alcarabba rasuulka ilaahay xadiidkan iyo baabay u daliishadeen iyo umuurihii kaleba waa in macnuu taa ka ballaadhan iyo arrintan kutubta inoogu soo noqnoqota oo ah inay tani mushaakalo baabkeed tahay ama mujaanaso ama ay luqa shaada-a tahay arrinku inaanu ta ahayne culimada qaar luqada ayaaba diidan in la yidhaaho waxa loo isticmaalaa un madxiga keliya ayaa looba isticmaala ay leeyihin bal dadkii lagu kalsoonaaye luqawiyiinta ahaa ee qowlkooda la ictimaadsanayay wax saasa oo qowlkaa laga soo naqliyaa ma jirto oo sharaxa qaamuuska waa taaj ulcaruus saaxiibkiisan le zabidi ayaa wuxuu kaba cabira markuu hadaladaa soo naqliyo ayaa waxaaba in badan ay kuba tegeen waa cumuumu sanaa'i fi lkhayr washar waa suu ka cabiro in badan ba waxay kuba tegeen oo culimadii luqada ah in loo isticmaalo khayr iyo sharba markaasa wuxuu dhaha wastadaluu xadiidkan baanu soo naqliyaa xadiidkan bay daliishadeen oo labadiiba waa tan rasuulka ilaahay iyo dadkii kale laba joogo ahla luqa ah cibaaradooda yate bal markaa waxaan leenahay meesha hadal waa jiraa culimada qaarna sida imakana u dhigto oo kale dee jasmintoodan si ay luqa shaadaa kaba dhigayaan laakiin kolley arrinku saas oo kale dee ma aha e bal khilaafaba jiro bada luqawiin lagaba soo naqliya dee culimadii luqada barhkood xataa ciddii tan ku khaas yeeshay kuba inkirsan oo le may arrinku taas maaha labadii waa loo isticmaalaya ayaa jira bal markaa markaan labadaba wada isticmaalan haddii dee wuxuu khayr u yahay sax laqabadeeni soomaaligii baan wadanaa ammaantii baan odhanayna haddii laakiin arrintu labadan xaalo ay noqoto iyada markaa lafdigaa dee waan ka daynaynaayo wuxuu macnaa noqonayaa haddii la yidhaaho asnaa calayhi sharan oo kale ama asnaa calayhi bisharin macnaha wasafahu bisharin oo macnaha wuxuu ku tilmaamay ku sheegay khayr ama shar taas oo kalea markay san oo kale wada socdaa noqonaysaayo bal markaa waxaan leenahay lafdigu luqa ahaan in labadiiba waa loo wada isticmaalaa xadiidkuna taasuu kuba yimi luqa shaada-na maha taasi waa inta xagga luqada kuba tacalluqsan xag kale bal xadiidka rasuulka ilaahay waa ku celceliyey oo de wuxuu ugu celceliyey waa arrinkan ahamiyadiisiya si loo xifdiyo dadka agtooda uguma sugnaado waxaana xadiidka inooguba sugan dadkan muslimiintii bal ama in kaba mida waayo axaadiida qaarkood afar muslimiina kamida iyo in ka yarba way kuba timi hadday ruuxii ay sheegaan dee wax khayra u mooye wax kale inaanay kuba ogeyn taas in ay arrinkaasi ay noqonayso calaamo de iyaynaan jazmin noo goyninbe inuu ahlu khayr yahay tilmaamaysa haddii dee de bal matalan looma jeedo dad fasaqa ahoo ruux faasiqo iyaga laba midkaha waa nin fiican lahaa iyagu ama ruux dee cadowgiisii oo kale isagii ceebeynaya ama wax kaba sheegayo xataa markan kaleba shahaadada cadowgu dee cadowgiisa u ku markhaati kacayo lama aqbalo oo haddii imaka ruux dee cid ay dacwadi kaba dhaxayso d ruuxii markhaati u qabsado nin la ogyahay ninkan cadaawa inay ka dhaxayso markhaati markhaatigiisa lama aqbalayo oo ma soconayso dee markaa taas oo kalena iyadna wax ka baxayay noqon bal dadkaa dee muslimiinta ee toosana wixii ay khayr ah ay kuba ammaanaan cid ama sharay ruuxii xumaan iyo shar inuu lahaa ay kuba sheegaan xadiidku iyo axaadiid kaleba tay noo tilmaamaysaa waxay tay inay arrintaasi daliil u noqonayso ama dee inuu ahlu janno yahay ama inuu ahlu naar iyo daliil ay u noqonayso culimada qaar baa rasuulka ilaahiya kuba khaas yeelay saxaabadiisii laakiin haddii laftii bukhaari oo kale iyo taasi ay iman lahayd imaka laftigan inoo yaala ayaa isagoo cumuumkii xagga cumuum ahaan buu kuba cad yahay oo iyo axaadiid kaloo baabka kuba timiyo bal markaa arrinku kaa weeye maaha uun say dee bacd alculamaa doorteen waa ruuxa intay dadkii ahlu fadligaa ammaanaan camalkiisii la ogaano uu tan waafaqsanaa waxa weeyaan ayay arrintu tahay waayo hadday taa tahay xadiidku wax faa'iido weyn oo uu soo kordhiyay may jirteen siday imaam nawi halkan leeyahay bal waa nooc ilhaamineed waana nooc shahaado oo kale bal taasi waa mid arrin kalena imaam nawi halkan raximah llahu tacaala uu baxsayayaa oo wuxuu leeyahay bal ammaantii la geray xaggan ruuxan wax ka sheegiisii ay shar iyo xumaan kuba sheegayeen nahyi baa jira rasuulka ilaahay nooga sugnaaday buhaari saxiixiisay ku sugan tahay laa tasubu اlamwaata fainahum qad afdaw ilaa ma qadamuu dadka dhintay ha caayina waayo wixii ay kasbadeen way gaadheen waxaa kaloo nasaa-iya ay wariyeen laa tadkuruu halkaakum ilaa bkhayr dadkiina dhintay khayr mooye wax kale ha kuba sheegina rasuulka ilahi agtiisiina ruuxan shar iyo xumaan baa laguma sheegay see labada xadiid la isu waafajinaya ama arrinta iyadoo nahyigaasi jiray haddana rasuulka ilahi agtii marka kolley imaam nawi raximah llahu tacaala halkan umuure ayuu soo naqlinayaaye waxa adigu uu leeyahay uun waxa adigu jawaabtu ay noqon ama uu kuba xambaaraya axaadiidtaa keenaysa inaan dadkaa dhintay wax laga sheegin oo shar iyo waxyaalahaas waxay ku xambaaran dadkii mu'miniintaha iska caadiga ahaa ama dhowrsoona ee ruuxii isagu munaafiqaa kana riwaayadka qaar baaba inuu munaafiqaaba tima ama waxsaasaba dee fujuur iyo waxyaa lagu sheegay ruuxii isagu munaafiq ahaa ama gaalkaa ama fisqi daahirsanayey fisqi daahir oo muuqda ayuu laba imanaya ama bidco uu daahirsanaya jirta dadka caynkaasa shar in lagu sheegaa dee xaaraan ma noqonaysa si dadka dariiqadoodii loogaba digo si aan loogu dayan akhlaaqdoodii iyo dabeecadoodiina aan looga akhlaaq yeelan oo bal matalan markaa xadiidku wuxuu ku xambaarnaanaya ruuxan dee ruux ama fisqi daahira lahaa ama ruux munaafiqa ama taa inuu ahaa axaadiisa kalena baabkaa kale kuba xambaarnaanaysa bal waa umuuraha imika halkan iyada inooguba sugan wajaradna macnaheeda ay keenaysa waa taan sheegan fasirin xadana xadaثani aburabic الzahraniyu qala xadaثana xamad yaعni bn zaydin xa وxadaثani yaحya bn yaحya qala akbarana jacfar bn sulaymana kilahuma can sabiti can anasi qala anahu qaal kilaahumaa de wuxuu leeyahay jacfar ibnu sulaymaan iyo xamaad ibnu zayd ayaa labadooduba thaabit lbunani bay xadiidka ka wariyeen haabit thaabitna anas buu kaba warinaya anas baa muxuu yidhi mura cala nabiyi salى اllahu alayhi wasalama bijanaazatin rasuulka ilaahay baa waxaa lala maray janaasa lala soo maray dee laftigii horena mura bijanaazatin oo ba-ba halkaa inoo taalay kollay badaasna manaa calaa un bay lahayd oo mura bijanaasatin mura adigu haddii imaka cala nebiyi baan markaa inoo oole imaka san oo kale ay halkaa ooli lahaydna badaa bimacnaa calaa un baan kuba fasiran lahayd fadakara bimacnaa xadiidi cabdilcaziz can anasin gayra ana xadiida cabdilcazizi atamu xadiidkii cabdilcaziz oo anas kaba warinayey macnihiisii baa xadiidkan haabitna ahaa laakiin xadiidka cabdulcaziiz baa ka dheera ama ka taabsanaa baw ma jaa fi musطariixin wa musطaraaxin minhu baw ma jaa hadakani baw ba ma jaa baw bayaani ma kii caddayntii baabkii weeye jaa yime ku soo arooray fi musطariixin wa musطaraaxin minhu ba lafdigan ama fi qowli nabiyi salى اllahu alayh wasalam qowlkii rasuulku uu yihi musطariixun wa musطaraaxun minhu xadiidka inooguba iman doonaa bal macnihiisi wuxuu yahay wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay وxdثna qتaybة بن سعيid عن مالك بن أنس فيma quriأa عlيه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي qتادة بن الربعي أنه kاna يحdث أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مر عليه بجناaزة xagga سندka waxaan filayaa cid cusbi ma jirto معبد بن مالك بن كعب بن مالك iyo محمد بن عمر بن حلحلana hore ayaynu kitaabka ugu soo aragnay walow dee axaadiistu aanay badayn macbado dee صaxaabigii jariilka kacb ibnu malik baa dhalay xaf ibnu xajarna wuxuu kaba cabira kitaabkiisa taqriib maqbul min athalitثa waa suu ka cabiro manaa maqbulna isilaaxiisa kolley waa martabo hooseysa oo ruuxii bal maala ee axaadiistiisu aanay badnayn ee xadiiskiisa wax looga tagaana aanay kuba sugnaanin hadday cidi kuba raacdo oo kale ayuu maqbul kaba cabiraa haddaan cidi ku raacina waa kulayin اxadiiث uu kaba cabiro waa si uu kaba cabiro weeye laakiin waxaa jirta adugu kolley cijri nin la idhaaho dee kitaab iqat اcijri waana maطbuucu kitaabkiisu iyo ibnu xibaanba labadooduba way tawsiiqiyaan ibnu xibaanna iqaadkiisa ku sheegaa cijrina waa tawsiiqiyaa bukhaari iyo muslimna waa kuwan wax kaba wariyey laakiin bal cibaara jirta kitaabkan tirmidi kitaabkiisa jaamiciisa waxaa raacsan kitaab uu leeyahay tirmidi una alcilal الصغيr la yidhah waayo cilal kabiir gaar buu umadbacaysan yahay oo gaar ahaan weyo kitaabka lama socdo waa kitaab gaara waan umadbacaysan yahay lakin alcilal الصغيr ltirmidi ayaa kitaabkan tirmidi unba dee uu la madbacaysan yahay ama hadday noqoto sharxiisa txfatlaxwad iyo mutuntaba markaa uu dhamaado waa kitaab cilasha ah oo dee kolley kooban oo uu tirmidi leeyahay kitaabkaasna waxaa sharxay ibnu rajab kolley sharx aad u heer sarreeya ayuu kuba sharxay ficlan kitaabka keliya ma sharxin ee ibnu rajab tirmidi dhammaantiiba wada sharxay sharax haddii lahayana maanta waxay ila tahay aan sharax kale loo baahdeen dee kolley aqoontiisa iyo marka la eego kitaab isuu ahaa iyo si wuxu sharxayay dee mujaladaad badanna ahaa ee laakiin malaa xayaatadiisii isagoo wax siyaasaba malaa mawdkiisii lagama joogin ayuu kitaabku fara ka baxaan filayaayo waxaa laga hayaa waa intaa cilasha sharaxa uu kuba sharxay waayo kitaabku la socdo in badan buu sharaxa cilal kitaabka wixii uu dhexdiisa uu lahaa hebel halkaasaan kaga soo hadlayo in badan buu u ixaaleeya iyo in yar oo kitaabulibaas oo safaxaada ayaa waxaa laga hayaa uu yahay kitaabkiisaasoo kolley waxaana dee kaainadii ninkii waxaway taymurlanki la odhanaya markii uu dimashik soo galay magaaladaba la gubay kolley sideed boqol iyo waxbay ahayd meelahaas isaguna dee malaa waxaan toban sanood gaadhin ba maamo ayuu moota ayuu de kolley nusqooyinki isagoon malaa dabad u bixin buu gubtayo bal waa kitaab maqan lakiin intani waa intay naga soo gaadha iyo in yaroo libaas kaba mid ah hadda waxaan leeyahay kitaabka kolla wuxuu sharxaa hadalka tirmidi marka dambe uu dhameeyo hadalkaa tirmidi sharaxiisa waxay ku tacalluqsanaana qawaacid xaggan cilasha ah ayuu raaciyaayo aada u fawaa'id badan oo kitaabka kolley dabacaad kala duwan waa la madbaceeyey nin waxa weeyaan walba saciid hamaam la yidhaaho dee doctora bay ahayd oo laba mujaladu kuba madbaceeyey nuruddin cetri subx samiray dabacad kala duwan baa jiro intuba waa la madbaceeyey ko bal waxaa le qawaaciddiisa saan uga jeeda qawaacid fara badan oo uu xagga dambe ku ururiye wayo marka hadalka sharaxiisu dhamaadeen waxaa kaba mid ah hadaladiisa meelaha kuba yimi waa ninkan baan uga jeedaaye imaam axmed buu kaba soo naqliya fi riwaayati marka abihani inuu yidhaaho آl كعب بن مالك كلهم ثقاaت كل mن روya عnه الحadيث معنaa كعب بن مالك qoyskiis waa كعب بن مالك kolley rag dhowrana macbadkani waa jira cabdullahi baa jiriya cabdiraحmaan o iyago kol kol riwaayaadka qaarkoodna iyagoo shaki ah dee ay kuba yimaadaan oo kutubtan dee taraajimtuna ay caddayso xadiidka caynkaasa waa hebel xadiidka caynkaasana waa hebel ay yidhahaan cabdullahi iyo cabdiraحmaan iyo adigu wuxuu leeyahay wax alla waxaa qoyska kacb bn malika ee xadiid laga wariyeyba waa iqaat janada qoyskaa kacb ibn malik nin daciifa ha ka eegin nin daciif kuma jiro cid alla ciddii xadiid laga warisay kacb ibn malik duriyadiisaasihibaa waasiqo marka haddaan taa idhaahno hadalkan xaafid walow aan leeyahy bacdna way tawsiqiyeen uu darajo hoose gaadhsiiyey arrinkiisu waa ka saraynaya bukhaari iyo muslimna way kaba wada wariyeeno bal markaa waxaan leenahay kollay ninku heerkaa xaafid sheegay ama heerkaa uu dhigay waa ka sareeya qoyskuna saasaaba dee ah qoyskan laguma yaqaano alkacb wuxuu yihi bal markaasi abu qataada bn rabci waa صaxaabigii jaliilka macruufka ahaa abi qataada ibn rabci kollay kunyadiisaasu kuba shuuroobe magaciisa caamir iyo xaaris iyo waxyaala waa la yihi farisi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu kana yuxadiثu wuxuu abu qataada kuba waramayey ana rasuula الlahi salى الlahu عalيh wasalama mura calayhi in lala maray oo bijanaasati janaaza oo rasuulka ilaahay baa waxaa lala soo maray isagoo meel jooga janaaze la sido faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh mustariixun wa mustaraaxu min wey haddaad isaga kuba khaas yeelo dee kollay dadkii mawte ahayd oo dhan waa wax shamlinayse mustariixun hada kani laftiga janaasana walow muanasiya dee bimacna almeyit markaan idhaahno mudakar buu noqone mustaraaxun waa ku isagu mustariixun mee raaxaysanaya nasanaya wa mustaraaxun wowdana waa bimacnaa aw oo aw mustaraaxun min amase waa kuwa laga ku laga nasanayo isagaa nasan raaxaysan ama waa ku laga raaxaysanayo macnaa dadkaa dhintay iyo ruuxan oo kaba mudiya ama ruuxii dhintaa labada mid buu noqon inuu yahay mid isagu nasanaya raaxaysanaya oo geeridanba raaxo ay u tahay iyo mid uu yahay mid laga nasanayo o laga raaxaysanayo qaalo waxay yidhaaheen ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow ma lmustariixu muxuu yahay almustariix walmustariix min maxaa tan macnihiisu yahay kan dee nasanaya raaxaysan iyo kan laga raaxaysanaya ama laga nasanaya muxuu yahay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo taa fasiraya alcabd lmuminu waa ruuxa muminka ah kole waana muminkaa dee taqigaba haddaan idhaahna ma toosan yastariixu wuu raaxaysanayaayo min naصb الdunya addunyada rafaadkeedi iyo dhibkeedii de waayo ruuxaasi waa ruux ahlu khayra qabrigiisi waa rawda min riyaad الjana wixii ka dambeeyeyna kaba sii fiican marka rafaadkii iyo kadeedkii iyo dhibtii addunyo ayuu ka nasanaya isagu ruuxii muminkaa marka uu dhinto wاlcabd اlfaajiru addoonkii faajirka ahaa waa kaa faajirka ee xumaan falowgaaba weeye riwaaye iبnu xibaan halkan alkafir baaba dhacday yastariixu minhu waxa ka raaxaysanaya alcibaadu addoomihii oo dee hadduu fujuurkiisii badnaayo macsiyadii macsiyadii kollay shumiyo dhib bay leedahay oo bal ciqaab addunyo hadduu kaba yimaado shumigan iyo macaasidan dee kii saalixa iyo kii daalixa way caam yeeshaaba oo waxa weeyaan oo dahra alfasaad fi lbari walbaxri bima kasabat aydi innaas fasaadkan bad iyo beriba kaba muuqday waa dadkaas gacmahoodu waxa y wixii ay kasbadeen baa waxyaalahani kuba yimaadeen marka taasi waa mid gees kalena dee dulmi iyo dhib iyo kadeed buu kuba hayeyba iyaga uu dhibo taasoo iyagiibaa waxaa ka raaxaysanaya alcibaadu addoomihii baa ka raaxaysanaya wlbilaadu bilaadii baa ka raaxaysanaysa washajaru dhirtiiyo wadawaab oo shumigii macaasihiisii abaar iyo kadeed kaba imanayeyna iyagu kuwaasaa kaba raaxaysanaya dadku labadaa weeye almawta labadaa sinfi mid isagu raaxaysanaya waa kaa ro dee toosnaa ee fiicnaa ee muminka ahaa oo isagu dhibtii iyo kadeedkii adduunyo ka raaxaysan iyo mid laga raaxaysto oo addoomuhu ay deen marka waxaanu leeyahay xagga addoomaha raaxaysigooda kolley waa culimadu waxyaala yidhahan wax ka wada acamsana xadiidku ama aqwaashooda wada keenibeen dhibtii uu kuba hayey oo hadduu dee ruuxu dhib oo daalima ahaa tacadigii dhibtiisii waa laga naso addoomihi way kaba nasteen waa dulmiguu dhibay mk munkaraadkan uu laba imanayo iyagu hadday kuba inkiraanna waxaa dhici karta inay taas isaga mashaqo kalaba kulmayeen hadday ka aamusaan halkaa dembi ugaba yimaado shumi kaloo macsiya ay kaba timaado waxaasaa adigu dee nasashadoodii ay kaba nasanayeen ay tahay xagga dadka addoomuhuna taas oo kale ruuxii aan ilaahay ka cabsanayn iyagii waaba dulmaya waxaanay qaadi kara inuu kuba qaado si kale uba dhibo macsiyadan iyo xumaantan uu laba imanayo iyaga roobki iyo waxyaalahaas dee waxaanba ay horjoog u noqdaan ama ay mancinba keenaan adigu bal waa umuuraha kala duwan ba iyagu dhibta ay kaba imanaysaaye kaa mid waa la dadkii adigu waa mid nasanaya iyo mid laga nasanayo taasun baabay dadku ay uqaybsamayaan وxadaثna mحamed بن muثنى qala xadaثna yaحya بن سacيidi xa وxadثna isحاq بن ibrahيm qol أخbarana cabdالرaزاq جamيعا عan cabdالlah بn سacيid بn abi hindi عan mحamed بn cmri عan ibn بn كacb بn malik عan abi qatadة عan النabiy slى الlahu عalيه وasلم bal adigu xadiidku waa kii hore lafti yar oo dee intaa ka yar ziyaadsan baa inoo soo socday matniga hore aynoogaba taabsan xagga sanadkana in yaحya بn سacيid waa qaطan iyo cabdالرaزاq labadoodaas ayaa xadiidka ayay ka wada wariyeen cabdالlahi بn سacيid بn abi hind horeyna usoo aragnay kitaabka ugu soo aragnay aabihiina waa min rijaali sita sacيid بn abi hindi oo taabici oo ثiq ah cabdالlahina isaguna waa min rijaali sitaba xaafid بn xajar isagu wuxuu kaba cabiraa saduuq e inuu yahay oo ujeedadu waa nin xasan martabadiiba xadiidkiisu noqonaya haddii aan cidi kuba khilaafin oo kale kol kol in qalad kaba dhaca rubamaa wahimahaasu kaba cabiray laakiin in badan oo aimada kamidi ninkan way tawsiqeen xaafid cibaaradistaata dee kole abu xaatim iyabaa daciifiyey ee in badan oo aimada kamid oo mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoona aan ahayni way iyagu waxa weeyaan ninkan way tawsiiqiyeen bukhaari iyo muslimna waxbay kaba wariyeen oo kolley waa nin bal waxaan leenahay hiqa arrin kalena way jirtaa xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiri min asaadis oo de imaka ayaamihi wax baadhbaadhaysayna in badan baa taqriib u laabanteen kolley taqriibna waa kitaab muhim ah ee dadkuna intii u alifay dabadeedna in badan noqday iyo waktigeenan iyo kitaab la ictimaadsado oo jaanibkan waayo macluumaadkiisa dhow dhibyaraana lagu heli karo hadalkii oo kooban ruuxii oo uu soo khulaasaynayo xukumkii isagoo xaggiisa aqwaashii culimada isagoo xadidaya mataabiciba ma mataabicina xataa dabaqadiisa uu yahay ma mid dhaxaa ma mid yarba iyo ciddii kaba dambaysay waa umuuro kolley dee taasoo dee la wada ictimaadsaday kutubta isaga laba midkaasa kaashifka dahabi oo isna lixdan umuhaadkaba waxa weeyaan rijaashooda kaba hadla iyo khulaasaha khasrajiyana ee kolley aad bu wuxuu kaga mudan yahayba walow jawaanib iyagu sheeka iyo tilmiidka ama sheekada iyo talaamiidda barhkood ay kaba sheegaan isagoo agga xagga dabaqada ku bedele laakiin arrintu kaga horeeya waxa weeyaan iyagu lixdan kitaab un bay wixii kusugnaa bukhaari iyo muslim iyo abi daud iyo tirmidi iyo nasa-i ibn maja dhigteen isaga lixdii kuma kaaftoomin ilaa toddobiya toban kitaab oo kaleo laakiin ay leeyihin bukhaari dhowr uu leeyahay muslim oo kale muqadimadiisa iyo kun in abi daud dhowr kaleu leeyahay kutubtoodii ay lahaayeen raggan umuhaadku wixii sha shamaalkii tirmidi wixii ay lahaayeenna meeshuu kuba soo daray oo saa daraaddeed buu ugaba waasacsay oo dad badan oo waa raggan maha un kutubta lixdee waa raggan iyagu le kutubta lixda waxay kitaab leeyihiin oo dhan wixii rijaal kusugnaa ayaa de iyagoo kooban lagaba helaya bal markaasu ka cabiraan leeyahay min asadisa waxay saadisana keenaysaa istilaaxiisa marka la eego waa nin dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la wakti ahaa laba da- noqonaya la mucaasarooday laakiin aan arag axad saxaabada kamida haddii xagga mucaasaro la eego dee sikaara taabiciin buu la siman yahay laakiin xagga kale kol haddaanay aragti usugnaanin waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waa sida halkaa taqriib ku taal lakiin waxaan leeyahay xaafid ibnu xajar fatxulbaari kole waa mujaladka koob iyo tobnaade isagoo ninkan dikrigiisu markuu yimi wuxuu ka cabiraa min sikaari ataabiciin oo halka uu saadisa yihi waa khaamisa markaa in la yidhaahay noqonaysa waayo wuxuu leyahy waa taabiciinta raggii ugu yaryaraydoo kitaabkaas buu kuba sheegaa saxaabada badhkooda ama bacda sikaari saxaabu arka abu umamat ibnu sahal buu arkay markaasa taqriib dee falxubaari baa ka yarduwan in badanna kol kol waxyaalo kala duwani fatxi iyo way dhacaan xagga marka la eego derajada inta badan tawsi dabaqada iyo ama hawbana ama xagga marka la eego markuu sheegaya ruuxa rutbadiisa bal taasna way jirtaayo waa nin saasaan leeyahay can ibn kacb ibn malik haddaba inan kacb ibn malik dhalo waa ninkaynu soo haynay macbud ibn malik oo imaka waa majhuul lama odhanayo ama mubhame baan ujeedaa lama odhanayo dee riwaayadii kalea tafsiirka inooguma sugnaaday halkan mubham haba ahaadee can abi qatadata can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam wa fi xadiidi yaxya bni saciidi yaxya bni saciid xadiidkiisa waxaa ku sugnaa yastariixu min ada dunya wanasabiha ilى raxmat اllahi oo ruuxa mu'minkii wuxuu ka raaxaysanayaa adduunyada dhibteedii iyo tacabkeedii nasab waa tacabka eadaana waa dhibti ilaa raxmatilah ilahay naxariistiisa jannu gelaya dee jannadna waa naxariistii ilaahay oo dee jannada iyadaabaa naxariistia xadiidkii labada saxiixba dhacay oo kaleyna wina riyaadkii u sooba naqlinayay markii jannada iyo naartu ay doodayeen oo kale midna ay lahayd qoladana ay gelaysa midna qoladana ay gelaysa ilaahay subxaana watacaala muxuu ku yihi jannadii anti ljanatu raxmati adigu jannadii baa to naxariistaydaa to arxamu biki man ashaa waa naxariistii ilaah o de inay jannadii baa naxariista ilaahay naxariista ilaahay buu tegayaa waa jannadii ba ayuu gelayaa baabun fi takbiiri cala ljanaazati takbiirtii salaada janaasada marka la tukanayo takbiirtii la takbiiranayo waa tiradeedii ayuu baabkeedii yahay de markaasna waa salaadii janaasada laguma tukanayay taas xadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى مالك عن بن شhهاب عن سعيid بن المصيب عن أbي هريرةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay maعa wuxuu ku waramay geeridiisi iyo dhimashadiisi linaasi dadkii uu sheegay inuu dhintay النajaشhiya نajaaشhi في الyوم maalintii alyوم yومkii maata فيhi uu dhintay waa في الyوم yومkii اladي yومkaasoo maata فيhi uu dhintay maalintii uu dhintay nafteedii ayaa waxyigii ugu yimi iyadoo masaafadu ay aada u fog tahay oo dee waxa weeye rasuulka ilaahay madiinuu joogaa isaguna dee bilaadiisi xabasha ayuu kuba dhintay iyo agsum iyo markaasaa maalintii buu sheegay haddana intii unkuma udayn ee fakharaja bihim dadkii buu la baxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ila lmusala maankii musalla ciidda ama musala ljanaisba ayuu rasuulka ilaahay dadkii u saaray wakabara waxaanu dee isagoo salaadii tukanaya takbiirtay arbaca takbiiraatin afar takbiiro ayuu takbiirtay xadiidka duruqdiisa inta hore ayaan israacinaynaa khaasatan xadiidka abu hurayra intaynaan ka jaabir gaadhin waxadaثanii cabdilmalik bn shacib bn laysi qala xadaثanii abi can jaddi qala awowgaasoo waa lays ibnu sacade ayaa wuxuu yihi xadaثanii cuqayr bnu khaalidi can ibni shihaabi can saciid bn اmusayibi wa abi salamata bni cabdالraحman anahuma xadaثahu bal xadiidkii waa kii hore uun ee markii hore imaam malik baa ibnu shihaab kaba wariyey ibnu shihaabna sheekiisu saciid ibnu musayib buu ahaa oo keli ah imikana cuqayr ibnu khaalid alayri baa ibnu shihaab xadiidkii ka warinaya oo isna min kibaari asxaabi ibnu shihaabba ah isagu laakiin maxaa ibnu shihaab laba sheekh buu yeeshay waa can saciid ibn musayib wa abi salamata labadoodaas baa u wada waramay ma haddee inay meel ugu wada warrameen labadaba xadiidkiibuu ka wada qaatuu ka wada maqlay can abi hurayrata labadoodna abu hurayra xadiidka ka wada warinayaano anahu qaala inuu abu hurayra yidhi nacaa lana waa noo warramay oo macnaa dhimashadiisiibuu noogu warramay rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam annajaashiya saaxiba alxabashati xabasho saaxibkeedaha ficilka naca yanca nacyan ama naciyanba iyo waxa weeyaan waa wuxuu yahay waa war lakin waa warka geerida oo bimacnaa waa akbara bimowtihi weeyaan oo nacyi waxaa la yidhaahaa waa warka geerida oo de culimadeeda khabar geeriyaad oo laftii soomaaliya lafti labadooda israaci jireenba oo laftiga carabiga ahaa iyo taasi adigu ujeedadu waa warka dhimashada lagu waramo ayaa nacyi lagaba cabiraa macnuuna waxa weeye rasuulka ilaahay baa u sheegay dadkii inuu ninkaa walaalkooda ahaa ee boqorkii xabasho ahaa uu dhintay maalintii uu dhintayna wuu sheegay de waana intii uu islaamay dabadeedna way ahaydba saaxib alxabashati xabasho saaxibkeeda ahaa fi lyowm aladi maata fiihi waa yoomkii uu dhintay oo faqaala waxaanuu yihi istakfiruu liakhiikum walaalkiin u duceeyo ilaahay inuu dembigiisa dhaafo u weydiiya ee salaadna waa ku tukaday bal riwaayadan markaa maxaa inoogu sugan ibnu shihaab saciid iyo abi salama uu ka wada maqlay rasuulka ilaahay inuu sheegay oo uu ku warramay maalintii uu dhintay warkii geeridiisa uu sheegay asxaabtii uu sheegay arrinka uu yidhina ay ahayd uu iyaga uu amray istakfiruu liakhiikum bal sanad kale aynoo soo socdo waa kan qaala ibnu shihaabin waana dariiqii hore un ee cuqayl ibnu khaalid ka warinay cuqayl ibnu khaalid baa labada isnaad wada leh وxadثnي سعيid بن شهاaب ba yihi وxadثnي سعيid بن المصyب أن أbا هريرة xadثه أنa رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم صف بهم inuu iyagii صفay oo بالمصلى halkii مصلى ahayd markuu u saaray ayuu صف u joogsaday ama laba صفya buu kaba dhigay فkبر عaليه فصلىa waa tukaday saلاadii جaناaزada waa saلاad جaناaزة oo غاaئب ah fakabara calayhi waxaanu markaa dee uu ku takbiirtay waa salaada uu isaga ku tukanayey arbaca takbiiraatin afar takbiire ayuu takbiirtay maxaa bal iyada xadiidka macnihiisa kolley waan kusoo warao noqon doonaa ama dee fawaaid kolley iyadoo umuuro muhimona uu sheegay in aan ku gaabsan doono biidn illahi tacala waa si fiican cibaaradiisuna oo cibaaro aada u dabacsan oo haddana cilmi badan oo qeybada xambaarsan ah markuu waxqabto markaan uma baahnin meel kaleba inaan si yar korkordhiyo dee markaan eegno dee si hadalkuna inoo koobnaade lakiin arrinka jira xagga sanadka waxa weeye aanu cuqayl ibnu khaalid can ibni shaab laba sanad baa meeshii jira mar waa saciid ibn musayib iyo abu salama oo wada jira ibnu shaab ka wada warinaya can abi hurayrata kolla waa saciid ibn musayib oo keliya si imaam malik ba riwaayadiis ahayd marka waxa ay tahay iyagoo wada dhan way leeyihiin salaada iname waxa weeyaan warkan uu sheegay inuu dhintay iyo istakfiru liakhikum laakiin markay noqoto xagga salaada iyo afarta takbiiro riwaayada saciid can abi hurayre ibnu shaab kama warinaye ku sugantae abu salama intaa lamu wadaagsan waa intan imika bal matalan halkan inoogu sugan oo taasi waa xagga isnaadka dariiqii ugu dambeeyey waa kane wuxuu yihi waxadanii camrun inaaqil waxasan اlxulwaaniy wacabd bnu xumaydin qaaluu saddexdooduba waxay yidhaaheen xadaثana yacquub wahu bnu ibrahima bni sacdin qaala xadaثana abi can صaalixin can ibni shaab markaa yacquub ibn rahi ibn sacad baale aabbahay baa ii warramay aabihiina ayuu xadiidka ugaba warramay can saalix saalixna waa in akaysaan oo in badan aan soo aragnay can ibni shihaabin markaa ka riwaayati cuqayrin dariiqan dambe ee ibraahim ibnu sacad oo saalix ibnu kaysaan ka wariya saalixna ibnu shahaab ka wariyey riwaayadii cuqayl bay la mid tahay weliba bil isnaadeyni jamiican labadii isnaadow ujeedadu waa isnaadka hore ee ahaa can ibni shahaab can saciid ibni musayib oo abi salama iyo isnaadka dambe ee ibnu shahaab uu mid ku gaabsaday ama saciida uu yihi waxadasanii saciid ibnu musayib ana abaa hurayrata labadaba riwaayada saalixna bay ahayd waxay isla dheer yihiin iyo intay ku kulmayaan ay wanaagsanayaanna waa intaan sheegnay bal waxa weeye axaadiis kale a inoo yar dambaysa haddii ala yidhaha inoo soo socoto bal weliba salaadan jana najaashiya taa kuba tacalluqsan horta waxa uu leeyahay halkan waxaa iyada inoogu sugan inay markii hore aaska iyo waxyaalahaasna waan soo aragnayba salaadii maydka lagu tukanayey waxaana uu halkan imaam nawowi soo naqlinayaa cibaaradu ka cabirayna waxay ku ijmaacsan yihiin culimadu fardu kifaaye inay tahay ujeedada dadkii muslimiinta ee janaasadan ogaa haddii ay in dee faradkii kuba xasila ay laba yimaadaan oo lagu tukado khalaas waaj iyagu ajriga halahaadeen aynu soo marnay xagga salaade laakiin ismina dadkii kaleu kaba dhacaya ijmaac bu kaba cabiray imaam malik ama malikiyada ayaa ama malik baa laga soo naqliyaa sunna mu-akada inay tahaye laakiin culimadu kolley cibaaradaas kooxay kaba dhigaan inuu qowl yar fog yahay ama tanoo bal markaas oo haddaanu dee isaga hadalkiisaba loo awilino malaa taasuusan imika ugaba cabiray waxaana uu soo naqlinaya marka la eego shaaficiyada agtooda welibana khilaaf waa ishaaraya lakin de waa khilaafku daciif uu noqona qowlkooda صaxiixa faradkii ruux keliya hadduu ku tukado xataa in ka badanba meeshii haba joogte faradkii waa ku dhacayaa taaso ujeedadu markaa cadal looma shardeeyo ee waana jirta aqwaasha uu soo naqlinayo ee muqaabila صaxiixaho in laba la shardiyo ama saddex ama afar oo kale lakin bal waxa weeyaan haddii lagu tukaday salaadii oo ciddii ahlu faradkeedi kuba tukatay khalaas faradkii waa dhacay dee ajirga ciddii ku tukatun baaba le arrinta kale xadiidka inoogu sugan oo muhimkii waxa weeye oo inagu soo yar taasi inala socon doonta salaada janaasada dee takbiir bay leedahay takbiirteedu inay afar tahay waayo xadiidka waxa inoogu sugan afar goor buu takbiirtay kolleyna waa jamaahiir alculamaa qowlkoodii bal intaa wax ka duwan xadiidka inoo dambeeya kuba iman doone zayd ibnu arqam ayaan iyada u dudriganaynaa walow bal markaa taas kalaamkeeda bal afartu waana say axaadiista uba badan tahay ee rasuulka ilaahiyna ficilkiisa u badnaa saxaabo kala duwana ay noo soo naqlisay wax intaa ka duwan bah la soo naqliye afar in la takbiiranayo waxaa kaloo iyada tan inooguma sugan maydkii haa'ibka ahaa in lagu tukanayo xadiidku waa taas rasuulka ilaahay waa ku tukaday de waana waxa tilmaamaya inay rasuulka ilaahay khaas ku ahaydna meeshii ma jiraan kolleyna waana sida shaaficiyad iyo xanaabilad iyo qolooyin ay qabaan weeye eesan maalikiyad iyo xanafiyad iyaba aan qabin in ruux gaa'iba laguba tukanayo malaa dalkana way jiraan qolooyin tafsiil geliyaana waa jiraayo kolley khadaab iyo inay hadalkiisa noqotaa si waana siday de ibnu taymiyana iyaguna ay kuba tagaan oo ah in ruuxii la kala qaado meesha uu ku tukaday meesha uu ku dhintay haddii dee waanu gaaluu kuba dhinto cid ku tukatayba aanay jirin marka waa lagu tukanaya lakin haddii halkiisii lagu tukaday inaan zaa'ib laguma tukanin waa nastayda ibnu taymiya iyo laarkaa shawkaniya qolayn adigu maya shawkaniya aan odhanne laakiin muqbil iyo adigu rag ay doortaan oo ay waxa weeyaan kuba tagaan qowlkaas oo kale ay kuba tagaan bal markaa taasna way jirtaa iyagoo bal laakiin waxaan leenahay umuurahan kolley rasuulka ilah way kaba sugnaatay wax dee bal matalan taksiis keenayo waa kan lagulaba tukanayo oo taas oo kaleba ah xaggaa marka la eegana najaashi walow aan horta islaamnimadku dee wax malaa aanu saa ufaafin isagoo ninku boqorkoodii a islaamay haddana dee waana aad bay ufog tahayba inuu keligii un xaashiyadiisii ama dadkaa ku dhadhawaa kaba islaam ahaana way fogtahay markaasna muslimiinta way kaba yimaadeen be bal adigu kolley waasan dee shaaficiyadiyo ayaaba dee qowlkooda in badanna waa taas kolley ibnu xasmiyana hadala ayaabu leeyahay oo uu leeyahay dee markaa tanuu kuba fogayo qowlkaa kale bal waxaan leenahay salaat lgayb waa lagu tukan karaa xataa bilaad laguma tukadayba haba noqoto ibnu carabi wuxuu soo naqlay waa isaga malikilmadhaba kol kolna qowlkooda kuma degan oo ama cibaaraadkiisu cibaaro dee sida qurdubi oo kaliya cibaaradiisa aanay ahayn in cibaaraad iska kulkul isticmaalo oo kolkol shaaficiya dee cibaarad lamida uba isticmaalo hadaladiisa kutubtiisa qaarkood dhaca haddana o kale masalada ba wuxuu ka hadlayay ayaa wuxu dhaha waxay maalikiyadu yidhaaheen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxa wey may mooye ayay khaas kuba ahay deetuu idhaa may waxay rasuulka ilaahay de waxa weeyaan uu isagu lama imanayay dadkiisna asxaab ummadiisna way la wadaagsanaysaa markaasaa waxay idhaaheen may de arrin way ka dunaydo rasuulka ilaahay isaga waa loo kashfiyo waa tan warkuba u yimi waa la tusayo waa hor yaalay oo saasaa uu rasuulka ilaahay uu muuqdo uu kuma tukanayay hadaladiisa waxaa leeyahy waa tan deetuu leeyahy rasuulka ilaahay arrinkaa waa mutay waana dee taasoo kale ilaahayna qaadir buu ku yahay laakiin waxaynu warinay waxaa wariseen mooyaane wax kala ha odhanina ujeedada lama warin oo waa ixtimaalun oo waxaasi rasuulka ilaahay taas ehel buu u ahaa ilaahayna qaadir buu ku yahay inuu hor keeno laakiin waxyaalo aan jirin oon sugnayn yaa lagu qawlin oo ujeeda waa hadalkiisa dee madhabkiisana kaba duwan oo macno waxaan leenahay dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaam aley kaba sugnaatay bal qiso kaloo nin mucaawiyata ibnu mucaawiya la idhaha waa lasoo naqliyaa barkood dee ay daciifiyaan xafnu xajarna tarjamadiisa isaaba kuleeya u leeya duruqdeedu marka laisu geeyo way xoogoobeysaayoo madiina intuu ku dhintay rasuulka ilahi in tabug joogo oo uu kuba tukaday taas hadday sugnaato dee hadaladii kaleba way hadhayaane bal xadiidka salaada gaa'ibkuna way iyada inooguma sugantahay arrinta kale xadiidka jirta ee halkan nawoweyne baxsaya raximah llahu tacaala xadiidka waxaa kusoo noqnoqday naca linnaasi annajaashiya iyo cibaara naca lana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam iyo nacyina waxaan idhi waa warka geerida oo la sheego maxaana jirta axaadiid kale oo nahyi ku yimi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh nacyiga nahiyey xadiidkana waa ka tan ah kolley sida markaa arrintu ay tahay waxa weeyaan nacyigaa rasuulka ilaahay nahiyayey waa nacyigii jaahiliyadii carbeed oo marka ruux dhinto khaasatan ay yar qadariyaan nin baa wax fuuli jiray ama faras iyo deetuu dadka ku dhex wareegi jiray isagoo nacaaya fulaan leh ama waxa weeya taas ama anca fulanan dad kale taasoo kaleo dee mufakaro iyo fahmu soo geli jiray arrinku hadduu yahay ruuxi oo la sheeg sheego oo taas oo kale arrin fakri iyo fan iyo waxyaalaha tahay taas taa madmuumkay noqonaysaa nacyigii jaahiliyada laakiin arrinku hadduu yahay dadkii in la ogeysiiyo ama qaraabadiisi ha noqoto asxaabtiisi ha noqoto dadkii kale si dadka ku tukanaya ay u badnaadaan waa taa aynu soo marray ruuxay boqol ku tukadaan ama afartan ay ku tukadaan inay ilaahay shafaacadooda uu aqbalayo aaskiisiyo taa ay ugaba qeyb galaan oo de wixii tashriiciisiyo umuurahaas arrinkaa uu yahay qaradkan kale ay hayn waa ta xadiidkuna kuba tacalluqsan yahay dadku si ay usoo oruraan ay usoo baxaan oo markaa labadaasay kala yihiin oo nacyigaas iyo ruuxii in loo sheego dadkiisii loo sheego ama asxaabtiisii loo sheego si aaskii iyo salaadii looga soo qeyb galo iyada taasi basimeeye dee waa tan xadiidka kuba yimi ta nahyiga ku yimina mid kale ay ahayd oo taa jaahiliyado bal saasay adigu xadiidkan iyo axaadiista kale nahyiga kuba timi ay kalaba yihiin arrinta halkana bacdigood u daliishadeen waa inaan dee masjidka dhexdiisa laguma tukanayno rasuulka ilahi ba dabada u baxayde bal taas laakiin mar kale aan hadalkeeda iyo u dibdhigana waayo rasuulka ilahi haddaantan kuma tukan in badanna musalaha musala aljanaa-is kuma tukan jiray ilmo baydaba waxa weeyaan masjidka dhexdiisa kuma tukado taasna waa wax inoo dambayso bal markaa dee waxa weeyaan haddii ay meel kaa kale ay suurtagalto meelo kale ay tahay waaba caadi laakiin iyadana tan wax dee karaaho kusugan ama diidmaya manci kuma sugan masjid dhexdii in laguma tukada taasi ma jirto xadiidkana wax dalaalo taas waa dadka si ay u bataan oo ay banaanka loo joogsayo ama looga ogaadiyo waxyaala kalena way ixtimaalaysaa bal dee umuuro kale ay noo jirto xadiidkan waxay la tahay in waxba daliiltaa jaanibka ugumaba sugnaan bal arrinta aan kuba soo yar dhamaynayo xagga takbiirtiya waan dib dhigay walow halkan hadalkeeda iguma sugnaaye najaashi kollay jiibta horta way she ma shidna barhkood oo shaday way culimadu khada ahaan bay ku tiriyeen inuu khada yahay maxaana in axaadiisa inooguma timi ama inoo soo socota asxamo magaciisa in la odranayay najaashina waa laqabkii boqortooyo marka halkan baa imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo qolooyin aimadii luqada ah hadalladoodii intuu soo khulaaseeyey halkan soo qoranaya wuxuu yidhaahaa cid kastoo muslimiinta merigu noqotona amiirulmu'miniin baa la yidhaaha markay noqoto xabasho oo kalena waktigaas weeye ciddii boqorka unoqotay najaashi odhan jireen oo nin gaara maahe waa laqa boqortooyo kolba ninkii boqora ay najaashi kaba cabiri jireen ee reer ruumna qaysar bay boqorkooda odhan jireen oo nin kastoo boqor noqdo qaysar baa la odhan jiray ba ilaa way soo dhawaatay taas ade qayasiradii ruuska oo kale intaan shuuciyadu qabanba waa taa qayaasiro la odhanayay reer furus oo kalena kisra isaguna waa laqa boqortooye ayuu ahaa turkigana khaqan buu leeyahay qibdigana fircoon oo kale masr gaar ahaan ba aziz de aziz msr yemanna tubac oo kale o de magac qadiim ahaa bal reer gaaro yeman ahaa xinyarna alqayl baa la odhanaya walo barhkood ay leeyihin ma qaylku darajada ma gaadhsiisna bal waxaan leenahay anajaashi waa laqabki laakiin waa waktiyadii hore eda xafnu xajar baa markuu xabasho iyo tan iyo kaba hadlayo dhinacay kuma taalana uu sheegay iyo dadka badan ee iyaga tabaca u hayo iyagoo de wixii mala jihaadan oo dhan xabashaba kolkol iskaba idlaaqi jiray ayaa wuxuu leeyahy waktigii hore de lakin waktiyadiisi xaaf ibnu xajar waxaa la odhanaya alxadi ayaa laqabkaas ayaa mar dambe jiray oo alxadi oo kolley kutubta taariikhdana wax kuma soo arooray weeyaan oo de ninkii xataa muslimiintu de markii dambe boqorkaas sacdudiin la odhan jiray jaziirada yare imika waa magacaan weli seeta ee zeylac kuwa taalla agteediiyo sacdudiin la yidhaaho de waayo nin boqor oo muslimiinta kamid a markaa muslimiinta boqorkoodii ahaa ayaa meesha lagu dilo dee markaa ay ugu tallaabeen iyagoo lasoo jabiyey muslimiintii e ninkii waktigaa watayna ama markaa boqorka wahana dee kutubta alxadi magacan xaafis sheegaya waana waktigiisii oo isaguba waktigaa waa joogo raggii taariikheeyey sacdudiin de isagii baaba kaba mid ahaayo sideed boqol iyo shantii baan filaya kitaabkiisan imba ulqubri baaba ku taagan iyu leeyahy waa jaziira saasa markaas ayaa sidii loo dilay iyo waxyaalihii la dilay iyo dadkiisi iyo umuuro saasa isaga nafkiisa kaba warame bal waxaa leeyahy magacan sacdudiine imika weli waa ninkaa boqorkee muslimiinta ah sacdudiin la odhanayay oo halkaas dee laguma dilay isagoo markii hore dee bilaadiisii u xataa way ka durugsaneen halkan iyadoo lasoo jebiyey oo xadigaasi ay soo jebiyeen ay meesha yimaadeen oo markii dambe dadkiisii ay yaman u tallaabeen walo mar dambe ay soo noqdeen muddo dabadeed xdثna abوbكر بن abي شhaybة qال xadثna يزيد بن هاrون عن سليم بن حyان qال xadثna سعيد بن مiنا عن جابر بن عبد اللh أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلىa waa tukaday عalى أصحmta waa magaciisii النجاشhiي ee isagoo ahaa نجاشhi ayuu saلاad جaناaزe ku tukado saلاad غاaئب fakبر عaليهi أربعا أفر goor buu الله أكبر yihi rasuulka ilahi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه xagga sanadka saliim ibnu xayaan ninkan horena waynu usoo maray waa nin bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyaan bal kutubta kale lixdaana kuba sugan waxaanay dee culimadu yidhaahaan wax saliim la yidhaaho oo bukhaari iyo muslim kuba sugan bal kutubta lixdaa kuba sugan ninkana jira nin kale ma jiro saliim ibnu xayaan waa saliim lakiin marka kale maxaa la odhanayaa sule waayo saliim ibnu xayaan sulaym baa magaca kale o dham uu yahay sulaym waa saliim imika ninkan baaba jira marka muxuu yihi alى aصxamata sala alى aصxamata najaashiyi fakabara عalayhi arbaca afar allah goor buu allahu akbar yihi وxadaثnي mحamed بن xatim qala xadaثna yaحya بن سacيidi عan ibn jurayji عan cadاءi عan jaabir بn cabdالlahi qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه وasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi maata alyawma maanta waxaa dhintay waana mucjizo daahir oo rasuulka ilahay mucjizaadkiisi kaba mid ah cabdun adoon lilahi ilaahay usugnaado saalixun fiicno asxamatu wa huwa asxamatu ooba ah asxamaa dhintay ama asxama kaba bedel cabdigii o asxamaa dhintay faqaama uu kacay rasuulka ilahi uu istaagay faamanaa uuna tukiyey wasallaa calayhi salaadii ayuu ku tukaday waa salaadii janaase ayuu kuba tukaday afar takbiirana waa takbiirtay xdثna محamed بن عubaydi الغbariy qal xadثna حmad عan أyub عan abي الزubayr عan jaaبir بn cabd لlahi xa وxdثna yحya بن أyوب lفd lh qال xdثna بن عlyة qال xdثna أyوb xdثna أyوب عن أbي الزبير عن جابر بن عبداللhi qال أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi ina أخا لكم walaal idinka idin sugnaaday baa qad maata dhintay wadna walaaltiin faqumuu kacoo faصalوu عaleyh ku tukada rasuulka ilaahi baa ku tukaday waana taabiciyo isagu de rasuulka ilaahi muu arag oo waa taabici ba markaa uu noqonaya lakin waa kan faqumuu faصalوu عalayhi qaala faqumnaa waanu kacnay oo fasafanaa waana safay safayna laba saf ayuu naga dhigay rasuulka ilaahi salawaat الlahi wasalaamu عaleyh وxadثnي زهyر بن حرب وعلي بن حجر qال xadثna اسmاعيل وxadثna يحيى بن أيوب qال xadثna بن عlyة عن أيوب عن أbي qلابة عن أbي المهلب horaynu usoo maray abiالمهلبna waa abي qلابة adeerkii waa taaبici isna weyn عan عمران cمران بن حuسayن qال أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi iنa أخا لكم walaal idinka idin sugnaaday qad maata waa dhintay oo walaal aledi faqumuu kacoo faصaluu عalayhi ku tukada yaعni wuxuu ujeedaa النajaaشhiya وفي riwaayaةi زhayri ina akhaakum walaalkin bal adigu xadiidka intiisi kale waaban soo aragnay meesha waxaa jira un afar takbiiro ayaa rasuulka ilaahay takbiirtay waxaana lakin xadiid baa inoo dambeeyo kaleo shan takbiir ay ku sugan tahay markaas baan aqwaashii culimada soo naqlin doona haddii aan la idhaaho waxaana uu halkan axaadiitan riwaayatka muslim soo arooriyeyna midna kuma sugna salaad uu rasuulka ilaahay laba yimi uu salaadii kagaba baxay kuma sugna waa riwaayaatkan xataa taa dambe inoogumaba sugna lakin waxa ay tahay de kolley axaadiid kalena ha kuma soo aroorto culimadu dee salaam waa salaad oo salaam baa lagagaba baxaya ee intooda badan intay ku tagaan waa intooda badan inay tasliim keliya ay leedahay lakiin shaafici iyo abu xaniifa iyo thawri iyo jamaaca min asalaf ba iyagu kuba tegay laba tasliimo walo ibnu mundir soo naqliye shaafici laba qowl inuu leeyahay tasliimo iyo labada tasliimo laba kitaab uu soo kala naqliyo uu yidhaaho labadaasaa ku kala sugan ayaa ku kala sugan bal waxaan leenahay intooda badan tasliimo keliya yidhaahaan ee culimada qaar san shaaficiyadoo kale iyagule laba tasliimana way jiraan xagga marka la eego gacmaha sare loo qaadayo iyada ee axaadiisan wax inoogu sugani maba jirto maca takbiiraat lakiin ibn cumar baa saxaabada lagaba wariyey taabiciin kale iyo qolooyin iyo kaba dambeeyey waa lagaba wariyey aimadan madaahiba shaafici iyo axmed iyo isxaaqiyana way qabaan oo waxa weeye waa in takbiiraadka gacmaha sare loo wada qaadayo kolley ibn cumar iyabaa inoogu sareysa ee uu markaa bukhaariba juskiisan rafulyaden uu kooba soo naqliyo oo bal matalan salaf kaloo kala duwan aimada maahitaabkan shaywan gacmaha sare loo qaadayo bal adugu way jiraan dawaa'if culimada kaba mida oo le takbiirada horun baa sare loo qaadaya inta kale sare looma qaadaya lakin intay raajax yeelaan waa in sare loo wada qaadayo takbiiraadkii ee waxaana malaa ugu horeeya oo ugu sareeya waa ibnu cumar bal ficilkiisa lainooga soo naqliya dadka kale salafkee kalaba dunaa kolley markaas qoloyna takbiirta koobaad un baa sare loo qaadaya way yidhaahaan maya waxaan leeyahay gacmaha bal waa umuurihii kuwa tacalluqsanaa tan xagga takbiiraadka hadii la idhaha wa inoo dambeyn oo baabka dambean ku arkay cashirkan halkan الله سبحانه وتعالى أعلى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك